hoos u dhac ayaa ku yimid qiimaha shidaalka lakala siisto suuqyada magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe suuqyada lagu iibiyo shidaalka noocyadiisa kala duwan ee magaalada jowhar ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid qiimaha shidaalka asbaabo kala duwan oo ay ganacsatadu ku sheegeen inay keeneen hoos u dhaca ku yimid qiimaha shidaalka ee magaalada jowhar sida uu ku waramayo mid ka mid ah ganacsatada shidaalka ee magaaladaasi qiimaha shidaalka hadda magaalada jowhar waa iska degan yahay oo qiimihii horo markaas shidaalka aan ku gadi jirnay maahan inkastoo daruufo badan ay iska jiraan balse hadda waa ka raqiisan yahay oo litarkii waxaan gadnaa labaatankii litar waxaan gadnaa sideed iyo toban doolar ayaan gadnaa ama litarkii markaas wuxuu xisaaban yahay pointy nine ama dhibic sagaal sidii loo yaqaan hadba marka sideed iyo toban doolar oo labaatanka litar markaas gadan yahay oo naftada ah basiinka haddaan ka warbixiya asigana sidoo kale labaatankii litar waxaan gada jirnay markii hore labaatan iyo laba doolar gadi jirnay lacag gaarayso qiimihiisa ayaan gadi jirnay labaatanka litar hadda waxaan gadnaa sagaal iyo toban doolar sagaashan iyo shan senti waaye waxaan keenayo wadooyinkii oo markaas hadda xili roobaada lagu jira markaan gadi jirnay waqtigaas oo wadada cariiri ahayd oo biibahana waa iska jireen roobna wuu iska jiray marka alxamdulilah ilaah maad iskaleh qiimo dhimis aada iyo aada u fiican oo qurux badan had jirta laakiin ibil sarakac xilli roobaaday ahayd waxay ku safeeyeen ganacsatada wadooyinku ay fatahaado ku dhufteen iyo gaadiidka oo qaati ka taagan wadooyinkaasi